sheekada waxay ku bilaabatay muxuu ahaa gabadhii nala socotay in yarba gaariga u dhawaatay gabadha gaarig waday haye marka gabadha gaariga ka degtay markay aragtay inay gaariga u dhowdahay kusoo noqtay gaariga sidii muxuu ahaa waxay rabtay inay kusoo noqtay gaariga sida ugu meesha uga bixiso lacagtii oo dukaan kasoo baxday baana aragtay so gabadha ku dhahday am sorry mam muxuu ahaa gaarigeeda baan u dhawaaday haddaan kaaga baxayaa meesha haye gabadha markii saas ku dhahday iyada waxay dhahda waan arkaayo indhaha waxama ka aragtay daafaay baa gaariga igu dhawaatay waagan haddana gabadha waxay ku dhahday mar labaad ku dhahday haddana am sorry am sorry markii saas ku dhahday gabadha gaariga soo gashay samaaha lacagta way qaali bilaawday markii qaali bilaawday muxuu ahaa trump sign baa gaarigeeda ku ku ku yaalay waxay dhahday ninka ma ogtiin ninkan baa wadankani niya celin doona yacni donald trump oo calaamadii xilligii doorashada uu ku jiray waa gaarigeeda ku dhegana marka waxay tiri donald trump baa idin celinaya oo dalkiina idinku celinaya ha waa garta markaas muxuu ahaa saas markii dhahday haddana waxay dhahday american ma tihin idinka am american you guys are not american haye markii saas dhahday markaas muxuu ahaa waxay dhahday aw kulligiin waan idin dili doonaa muslimiinta kulligiin awkal all muslim waan dili doonaan and then gabadha ka hor saas waxay dhahday booliiskan telefoonkii soo baxisay markuu sheekasi aragtay inay lacagta kaasidanka way nagu soo dhawaanaysa lacagta qalbo so ma ogeen waagarta goormaad goormaad marka goormaad marka go-aansateen maadaama ay tiri wadankiina laidinku celinayaa ay idin raacisay haddana waan idi dilayaa iyo hadaladaas goormaad marka bilawdeen inaad ka duubtaan duubistaanka goormaad bilawdeen dhexda markii qaylins dhexda markii qaylinsay dhahday muxuu ahaa american mis hidiin iyo waan idili waan idili ay ku celcelisay baan bilaabnay waa garta marka ma facebook live baad ka duubeyseen mase snapchat ma ma telefonkaad caadi ugu duubeyseen maxaad ka duubteen snapchat buu ahaa muxuu ahaa ten second snapchat buu ahaa waa gartay markaydi ku tiri marka waa idi dilayaa oo ay wadankaa laidinka celinayaa gabdho yaryar oo dhalinyaraha tihiin dabcan maxaad dareenteen marka cabsi inte lag baa idi gashay cabsi badan aniga dilitaanka unba laga baqay ani reeraheena ogaadin lak waxa nagu dhacay haddii doona intina dilaan qofna naga ogaadin wax nagu dhacay so cala alaqal approve telefoonka haddaan wax ku duubna dadka ogaadaan kabacdi like booliiska hadduu baaro inuu lacag aan wax kasoo duubno wax nagu sameysay way soo heli karaan mar haddaan waxba sameyn lahayn oo wax nagu dhaco qofna muuna ogaan lahayn yaa sameeyey marka laga yimaado wixii meesha ka dhacay arrintii waxa booliisu aad u gudbiseen ama dacwo aad xareysteen ama qoftii inaad dacweyseen ama arrinta maxkamada aad furteen arrimahaasu ma jiraan ma sameyn marka hore waxaa booliis way imaaday meesha laakiin meesha waa la xilay because naagta anaka ma rabin inay like shaqadeedii baa laga eriyey wax dhibaato badan baa u imaatay anakana waan iska saamaxnay naagta because like muxuu ahaa naag ma rabna inay jaal gasho because anaka xataa dumar baa nahay so sidan oo kale weyaan so naag ma uficna inay jaal gasho and muxuu ahaa dadka ilaahi baa u saamaxnay and example inay unoqoto dadka kalena ka dhignay in and waxaan usheegnay maanta muxuu ahaa booliiska la kulmadeen and then naagta way imaadeen wayna like waxay dhahday i'm sorry way ooneysay waxoo dhan inay qaldamtay waxaas marka adinku go-aankan go-aanka inaad cafisaan ama adinkaydi kasoo goodo adinkaa go-aansatay inaad cafisaan mise iyadaa idinka dalbata inaad cafisaan no anaka anaka anaka naga socda cause you know diinteena waxayna bartaa markaas inaan qof cafin ilaahay dadka o dhan wuu cafiyaa so anakana human sidaa qof u cafin karna oo qaldamo qaladkiisa ogaaday